mudanayaasha baarlamaanka jubbaland oo maanta yeeshay kalfadhigoodii afaraad fadhigiisii lixdan iyo toddobaad ayaa dood adag ka yeeshay xeerka biyaha jubbaland afartan iyo saddex mudane ayaa soo xaadirtay kalfadhigan waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka dood dheer kadib baarlamaanka ayaa ansixiyey xeerka biyaha dowlad goboleedka jubbaland taasoo horey loo soo mariyey golaha wasiirada markii uu soo idlaaday kalfadhiga baarlamaanka ayaa waxaa warbaahinta u sharaxay guddoomiye ku-xigeenka guddiga habdhowrka jubbaland axmed iftiin maxamed isagoona caddeeyey in si toosa loo ansixiyey xeerka biyaha jubbaland waxaan joognaa howlkii baarlamaanka jubbaland ajandaha wuxuu ahaa waxaa jiray fadhi ajandiisu ahaa xeerka biyaha oo inoola keenay saddex beri ka hor oo akhrintii saddex beri ay ku soo dhammaatay maantan uu ahaa in laga doodo alxamdulilah maanta oo xada bishana ay tahay tobankii bisha saddexaad waxaa noo qabsoomay fadhigii baarlamaanka ee loogu ballansanaa xeerka biyaha dood badan kadib waxaa laisla gartay in la ansixiyo waana la ansixiyey waxaana jirta baahi badan oo loo qabay xeerkan waxay soo martay dhowr marxaladuu soo maray ansixintii ama akhrintii xukuumadda ama golaha fulinta kadib waxaa loo soo gudbiyey baarlamaanka baarlamaankan saan hore usoo sheegayba saddex maalin oo akhrina uu soo maray maantana fadhigii markii laisla gartay in la ansixiyo ayaa la ansixiyey koorumkana wuxuu ahaa afartan iyo saddex buu ahaa fadhigii afraad kalfadhigii lixdan iyo lixaad ee golaha baarlamaanka jubbaland alxamdulilah maanta ayaan dhammaynay waana ansixinnay sharciga biyaha saasuuna ansax ku yahay cid kasta oo maxaan ku rahdaa ee biyaha ay tahay hawsheeda ama shaqadeedu xaquuqeed iyo xeer u fasaxayo ayay leedahay halkaasaynay kala socon doontaa insha allahu waadna mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu